kulan wacan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar kusoo dhawaada barnaamijka raadreeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himilo f m barnaamijka raadreeb waa toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayajoog rugcadda aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada toddobaadkii afraad waxaa inoo maraya sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka dii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beledxaawo dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay muqdisho halka tacliinta sare uu eebbe u suurageliyey inuu ku qaato magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa mid ka mid a tirirka asaasiga ah ee baraaruga islaamka dalka waa buddigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku sifoobay keliya adeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aannada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska baddaa noloshiisa ee saameeyey bulshada gebigeed waxa uu sitimaankan inooga bilaabayaa waayaraynimadii uu ka kasbaday xilligiisii tacliinta ee dalka sacuudiga waa markii ugu horraysay oo uu galay nolol shakhsi isbixis ah oo uusan caawin ka helin qoyskiisa si la mid a tacliintiisii asaasiga kamana marna bilowgii darajada labaad ee jaamacadda iyo tan sare ee beegdhiida mar ay booqasho ugu tageen sacuudiga culimmo iyo xigta yihiin sida uu u marti qaaday ayuu inooga bilaabayaa sheekhi adeerkaa cilmiga isoo baray adeerkaana midna wuxuu isoo baray qur-aanka midna cilmigu baray sheekha cilmiga isoo baray asoo xajiyey marka anigoo sanada labaada isagay saaxiibadii oo dhan waxaan keenay jaamacadda keligay waaye qadada gabdhaha gaarida ehe fariidada ehe maasha allah yani ay soo kariyaan oo kale yaanu soo kariyey wax walbala yani si fiican bay u cuneen meesha marka dad ma joogo mogta waa shanqan madax mal waa keligay bas weelashii baan qaaday dhammaan waan dhaqay intii kale faristeerkaan geliyey shaah baan usoo kariyey shaahi markay cabbeen iyo aaba wuxuu yidhi yaa cuntada soo kariya buuri su-aal cuntada waxaan ku yidhi anaa soo kariya baan kuuri qosol bay isku wada dareen kulligood waa mashaayikh waaweyn waaye raggaas waa dhintay wax nool ba allahu naxariis bas cuntan adimaa soo kari haa cuntadan dumar ma soo karin miyaa dumar ma soo karin baan kuuri yaa soo kariyey aniga waxaan ka wadaa meeshaas aan ka rabaa hooyada iyo aabbaha barnaamijka dhegaysanaya yaan hadda marka la hadlayaa waxaa la rabaa hooyo ilmo dhashay guriga ruuxa ugu tabar daran wa-ayo waa hooyo jidhkeedii waa la cunay ilmay dhashay waa la dilay way iska socon laakiin nolol kuma noolaa reerka yaa ugu tabar daran marka hooyo yaa ku soo xiga gabadh baa ku soo xigta waxaa marka la rabaa wiilka iyo gabadha si cadaala leh oo siman in guriga ay uga shaqeeyaan baa la rabaa oo cuntada ay isku si u kariyaan wiilka waxaa la rabaa gabdha hooyada dharkeeda iyo ayeydii iyo walaalihii dhammaan inuu dhaqo dharka kore iyo ka hoosena inuu dhaqaa laga rabaa isba waa loo dhaqaa soo maha saa daraaddeed aniga hadda gabdho iyo wiilal gabdhaha badan afar gabdhood baa guriga joogtay iyo hal wiil tamaam bas afar iyo isaga waa shan hooyadood waa lix aniga safar baan ahay daa'ima lixdii naas ayaa waxaa loo qaybinayaa boqol darajo oo guriga ah ruuxiiba siddeed iyo toban aa kusoo hagaagaa ruuxii marka wuxuu ka shaqaynayaa siddeed iyo tobankaa darajo hadday toddoba ahaan lahaayeen ruuxo maalin buu qaadan lahaa mee ruux hadda maalin saacaad dhiman ayuu hadda qaadanayaa lix ruux waaye caadi anu markaan la jooga hawlaha yarar baan la qabanayaa su-aasha ugu horeeya oon wiilkayga warsado aan warsan jiray markuu yaraa walaalaha iyo ayeyda iyo hooyo dharkooda ma dhaqday waa inaan ka jagareeyo dharka waxaan ka wadaa nigisyaha sigisyaha lugaha la gashado kuwa saraawiisha iyo laga hoos mariyo kuwa laabta lagu xidha haweenku markay rabaan ay laabta ku xidhaan funaanadaha cabaayadaha kulli isku mid waaye waa in laga jeega haa waa inuu yidhaahdo hooye iyo aaba marka gabdhihiina dulmigaasay ku hayaan wiilashiina dulmigaasay ku hayaan maxaa jira anoo nin weyna oo secondary school ka soo baxay aana weli shaakarinin kolkaan yarabaabaan nin xaabo soo gurayo caano soo gadaan waan fiicnaa laakiin heeraan cunto kari maan gaadhi ma gaadhin wiilkaa marka waa la dulmiyey in la dulmiyey lama oga carruurta annaga nala nala midka ah jaamacadaha yimid cuntada ay karinayaan waa cuntada hooyooyinka kariyaan bay karinayaan yaan ka barnay marka khalaas iyagaan marka ka baranay oona baray suuriyiinka saas oo kale kulli yani dadka caalamka oo dhan kulli yani iyaga gabadh iyo wiil isku si wax loo baraa hooye marka waxaan leeyahay caasi ha ku noqonina wiilashiina iyo gabdhihiina hooyo iyo aabba waxay caasi ku yihiin oy dhibaan wiilashooda la-aan wax mayna barin waxay caasi ku yihiin oy oy dul oy oy dulminayaan gabdhahooda leanna hawl in la wada qabta la rabay ayaysan qabanin saasaa marka anigu waxaan ku barta cunto markii laybe khaybad hala dhiso teendooyinka xaggeen ku arnay khaybada dhisaya shan daqiiqo fiiri dadkii shaam iyo ka yimid ciraaq iyo iyo bakistan iyo ardadii shan daqiiqo guri dhisan guri dhisan bay shan daqiiq samaynayaan arday waa laba boqol saddex boqol oo arday soo inay guri loo dhisa maaha maxaa la dhisayaa teendhooyin khaybad baa la dhisaa soo teendhooyin ma dhahno maxaa la yidhahdaa tendo yani waa bahashan oo hal soomaali oo weligii dhisan ma jiro dharkaaga ma dhaqanaysid cunto ma karinaysid handi kaa baa tahay ruux naafa aad tahay adiga marka soo maha gabdhahana waa la dulminayaa yani iskuolkay ka wada imaan wiilkii wuu seexan hooyadiina waxay naama u geysay bay leedahay wiilka cuntadii meeshuu raha aado laakiin cuntadii horta in loo geeya maaha yaa cuntada ugeyn gabadhii iskuolka kala timid baa ugeynaysaa gabadhii iskuolka kala timid baa walaalkeed baynama huteelada caalamka ee dhibta badan gabdha kama shaqeeyaan gabdha cunto ma soo kariyaan qalad waaye yaa cuntada yaa kariya rag baa kariya yani meelaha adduunka ugu dhib badan cuntada yaa ka kariya rag baa kariya cuntada maxay raggu dumarku ku xoog badan yahay ilaahay dumarka wuxuu ugu talagalay hooyo yaa asala ina adeeg ku dhashay anay dhashay madax bay noo wada tahay in la xubnaheedaaba in la ilaaliyo u baahanba culayska weynay qaadaysaa khatar ku ah dhalmadeeda dambey khatar ku tahay saa daraaddeed hooyo iyo aab waxaa laydinka rabaa hawshaa inay sameeyaan baa laga rabaa ani marka waxaan ka bartay waxaa ka mid a jaamacadda cunto in la kariyo shaa la kariyo muqmad aan gooyo kumbis aan gooyo intaa cunto aan sameeyo oo marka imtixaanku soo leeyahay cunto diyaara oo imtixaanku bil soconaayo aanu cunto dabka saaray shaa moogiya khalaas anigaa khabiira marka soo maaha armaa dharna iisoo dhaqaya marka maya lasoo dhaqaayo ma jirto kaba armaa la ii baalashayn may anaa baalashaynaayo saa daraaddeed waxaa la rabaa sidaas fiiri in lo in lagula dhaqmo oo waxyaalahan ka bartay marka inaan dhoofo iyo kamid ahay yani inaan jidkaa dheer maro oon jaamacad tago waxaan ka bartay qeyb ka mid ah waa nolosha qayb ka mid ah waxaan ka bartay dhaqanka dalalka kale afafka af badan ma baran laakiin ugu yaraan xujayada markay yimaadaan oo kale afka qaaran hindiya ka mid a afafkooda waaweyn urda la yidhaahdaa khalaas yani niman baan saaxiiba nahay jubal bay boqol sentanis bay ku barayaan xaaji markuu yimaado ajaahe markaad tidhaahdo wuu farxi tigtika isaga dhan wuu farxi yani afkiisii baad kula hadlaysaa markaasuu kuu ducayn waad kaxayn biyaad siin isaga dhan buu raalligiisu noqonayaa saa daraaddeed dhaqankana run ahaan ardada waxyaalaha banaanka jaamacaadka laga barto dhaqankuna waa qeyb ka mid a yani qeyb ka mid a waxaa ah afkan aad baranayso markaa dalkiisa ka baranaysa isagana yani waa qeyb muhiima afku wuxuu leeyahay culture buu leeyahay dhaqan buu leeyahay afku saa daraaddeed markaa dalkii afkii aad ka baranayso waa way ku kaalmeynaysaa saas oo kale daban kutub aanaan heli jirin waan helay activities aanaan ka heli jirin ama dadaal aan hawl badan oon soomaaliya markaan joognay aanaan qaban jirin waa qabanay qaybaha run ahaan aan aada u xusuusta waxaa ka mid a muddada aan hadda ardayga ka mid ahaa xujayda markay yimaadaan dhammaan iyagoo af soomaaliga ku hadlay imaan meel kasta ka imaanayaan dal kasta ka imaan marka taasna qayb baan ka ahaa ardada khayrlasa soomaalida aan iska kaalmaysan jirnay oon barayno madiina iyo fadligeeda iyo wanaageeda iyo xajka iyo shuruudiisa iyo arkaantiisa iyo waxaasoo dhan oo rag iyo dumarba adugu habeen iyo maalin aad kaalmeynayso iyadoo run ahaan waxay ahayd meel aan ku soo bartay camalka tatawuca ah yani ama iskaa wax u qabso waxa la- loo yaqaano meel aan kusoo bartay bay runta ahayd maxaa jira saacaad dheer waxaan gelin jiray marka saas loo yimaado xujaydaas mid baa dhumi af ma garanayso waa gabadh miskiina waa maamo duqowday waa oday marka adiga aad usoo taagan tahay intaasaad maalinta kaalmaynaysaa kuwa dhowe baad soo helaysaa dadkii baad la raadinaysaa waxaad tegaysaa uxud baad geyn bader baad geyn meel baad geynaysaa saa daraaddeed waxaa weeye waa waa hawl markaan saa u fiiriyo run ahaan aan isleeyahay eh, si xoog leh ayaan waxaan ugu soo bartay intaan jaamacadda joogay daban eh, kulliyaddaas waxaa kasii dambeeyey daban eh, masarka iyo b h d-ga iyo way kasii dambeeyeen laakiin jaamacadda afartaas sano waxay ii ahayd wax aada iyo aada u culusba ii ahayd oo si sharaf leh run ahaan aan arday badan isugu baranay eh, waxqabadka dadka soomaalida loo qabanayana meel aan ka soo bartay ayay ahayd iyo wax qoraalka inaad wax qorto ood jaraadka wax ku qorto ood tartan gasho ood ka faa'iidaysato eh, waxaasoo dhan daban waa meel run ahaan aan ka soo baranay daban waxaa laga soo baranayaa boqolaal macallin ood aduu jaanis u hesheen oo dal walba ah iyagana run ahaan waad soo baratay Eh, طبعا marka laga tago da masjidka nabiga ood ku tukanayso oo salaadiisu طبعا ay salaad eh, culus ay tahay iyadana waxay ahayd run ahaan wax ilaahay lagu mahadiyo oo khaasan salaada maqribka iyo cishaha asal buu noo ahaa yani Eh, waxaan markhaati ka ahay markaan masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aan wax ku aqrinaayo iyo markaan meel kale ku aqrinaayo darsigaygu isku mid marna ma ahaan jirin fahmiga abadan yani darsiga aad masjidka nabiga ku aqrido fahmigu wuu kuu dhib yaryahay wuu kuu sahlananayaa kama daalaysid waa meel ilaahay raxmaddiisu ay joogto inay tahay waa la hubaa reer madiine oo dhanna waxay ka duwan yihiin inta kale ayay ka duwan yihiin maxaa yeele reer madiina waa meeshii nabigu u duceeyey nabiga ayaa si gaara ugu duceeyey shaydaan oo dhan baa alla ka kaxeeyey jiraa alla ka kaxeeyey waa meel marka ducadii nabiga qabta dadkaas madiina degan waxaad arkaysaa maanta intaad ka iibsashaan bil kadib aad kusoo celinaysaa ood leedahay shaarkii eh, lambarkaan rabay ma ah hal su-aaluna warsan jiray inaad ani iga gadda ma hubtaa haa imisaad iga siisay intaas lacagtii buu kusii shaarki su qaadanaya akhlaaqdii marka nabiga ay kusoo dhaweeyeen yay reer madiina madiina munawara yay qabaan daban madiina markaad joogtid waxaad la nooshahay meeshii jibriil uu kusoo degi jiray meeshii nabi maxamed uu joogi jiray calayhi salaatu wasalaam asxaabu rasuulillaahi meeshay joogi jireen meeshii munaafiqiinta iyo dadka gaaladu inay madiine iyo nabiga intay dilaan saxaabada dilaan intaasoo dagaal sida matalan uxud dagaalkii weynaa oo na- nabiga in lagu dilaal rabay iyo saxaabadiisa sida kii khandaq oo kale jaamacaddu meesha ku taalla taban meeshii khandaq waaye khandaq iyo magaalada meeshay udhexaysaa Eh, xeradaan deganayn waa meeshaas ku taallaa waana waadiga nabigu uu yidhi alwaadi almubaarak waadi alcaqiiq ayaa mara oo biyaha daa'if intuu ka keeno madiina kusoo shubaaya saa daraaddeed waxaa weeye waa marxalo run ahaan waxay ii ahayd aniga aan wax badan aan bartay ardaynimo keliya oo run ahaan oo darsi qaadanay ima ahayn waxaan bartay shucuubtii aan la noolayn oo dhan east africa ka timid ama asia ka timid ama ka timid yurub dhammaantood ayaan wada bartay marka ani waxay ii ahayd run ahaan laba madrasa laba iskuul bay ii ahayd yani marka saas loo fiiriyo jaamacad keliya ima ahayn jaamacaad badan runta marka la yidhaahdo ayay ii ahayd daban xiise badan aan dalka u qabi jirnay markaan joognay Eh, intii aan joogay rabcan eh, waan safri jiray bannaankana waan u safri jiray ma ma ahayn dadka iska iska meesha iska fadhiya ma ahayn Eh, intii aan safray ugu yaraan waxaan rabaa inaan soo maray sudan waxaan soo maray masar waxaan u safray eh, urdun waxaan u safray suuriya intaan ardayga ahaa Eh, waxaan u safray yaman meelo badan eh, eh, jabuuti waan u safray intaan ardayga ahaa kulliyadda aan dhigan jiray taasina furso fiican bay ahayd oo inaan aniga noloshayda waxbarashada iyo nolosha waayo aragnimada iyo nolosha iskaa waxqabsanimada anigoo isuu kay jirta yani ee arday ma aana ahayn rulaan rabo inuu shahaado uun qaato ma ahayn saa daraaddeed waa waxay noo ahayd marxalo aan aada wax uga baranay markii alxamdulilah yani aan jaamacadda dhammaynay oo ar afartii sano ugu horeysa markaan dhammaynay eh, alxamdulilah markaasa waxaa bilaabanaya post graduate-ka yani sida hadda matalan masterka iyo b h d-ga iyo saas oo kale taan ardayda ku guulaysatay run ahaan ayaan ahaa inaan galo eh, master inaan galo ardayda ku guulaysatay ayaan ahaa Eh, iyadana waxay ahayd alxamdulilah marxalo kale oo cusub oon galaya bay ahayd kabacdina doctooradana dabcan way kusii xigtay iyadana marxalo kale ayay ahayd marka afar sano oo meeshana iyo lix sano oo masterka iyo b h d da ah eh, tobankaa sano ayaan madiina munawar aan joogay Eh, sida eh, markhaatigaaga koowaad ama shahaadadaadii koowaad ee afarta sano si kooban waxaad inoola wadaagtaa eh, darajada labaad ee masterka iyo midii ugu sarreysay ee beeg dhiga intaba Eh, jazaak allah khair taban waa Ah, da marka loo yimaado run ahaan eh, masarka way ka dunay daban automatically waxaad gashay marka marxalo cusub oo daraasana waad qaadanaysaa oo macalimiin baa ishortaagi Eh, researchna qoraalla waa lagu dirayaa mar kasta Eh, waxaa kale oo janis aad u leedahay waqti badan ood ku gasho eh, maktabada iyo librarygana janis ayaad u haysataa macalimiin kuwii hore ka duwanna janis baad haysan intaba marka saas loo fiiriyo Eh, waa in badan oo eh, isleh oo kulligood ka duwan jawigii hore jawigii hore waxaa ka duwan dabcan cumriga oo isbedelay yani cumrigaaga oo isbedelay oo ruux hadda dhowr iyo labaatan sana jiraan tahay already yani waa waa weynaata adiga yani tafkiirkaaga waxbaa iska bedelaaya Eh, qoraallo waa soo samays marka jaamacadda ka baxaysay macnaheed waxaa weeye adiga marxalo cusub run ahaan eh, ayaad gashay marka loo fiiriyo masterkayga aniga daban eh, waxaan anu wax ka qoray asalka hanti wadaagan wax ka qoray shuuciyada iyo dhibta u keenta caalamka islaamka ayaan anu wax ka qoray asalka Ehm, daban ruushka iyo call warkii baa jiray yani dagaalkii qaboobaa baa jiray innaga marka qeyb waxaan ka ahayn qeybtanaan jirnay itixaadu sufeeti iyo china iyo qeybtaas yaan jirnay dagaalkaas eh, weyn daban aniga daraf baan ka ahaa psychology ahaan nafsi ahaan oo maxaa jira dadka aada uga soo horjeeday shuuciyadan anugu ku jiray gaar ahaan anoo ardaya yani axdaasa taban ugu waaweyn oo ay soo martay taban taas in eh, xagga kale ayay qaa- in la raaciyay ahayd eh, anigoo weli aan jaamacadda ka bixin oo afartii sana hore ku jira yaa markii culimada la dila ahayd markii culimada dilay shan iyo sagaashan shan iyo toddobaatankii weli markaa arday jaamacadda ku jira bacalaarka markhaatiga keeda bacalaarkan ku jiray qeybta koowaad طبعا آه maadaama diin la isku dilaayo aniga marka way itaabatay taas yani maadaama diin la isku dilay oo moogtahay qur-aan yaa saxa iyo qur-aan baa qaladaba muran soo gaadhay aniga dabcan iyo soomaalida kulligeedba yani meel adag ayay meeshaasi run ahaan ka taabatay Eh, culimaa la dilay maxaa lagu dilay marka la yidhaahdo hubna mayna wadanin mudaaharaadna mayna samaynin Eh, waxay dhaheen diinta qur-aankaa saxa madaxweynuhu wuxuu yidhina sax maaha bay dheheen intaasay dheheen madaxweynuhu wuxuu yidhi qur-aanka boqolkiina waa horaa qaar la nasakhay kuwo kalena gadaal bay waxbaa bedelaya eh, dhaxal ma jiro ragahan way siman yihiin yani waxyaala diinta taabanaya iyo iyo madaxweynuhu ka hadlay soomaaya waqtigaasi aad barreen allahu naxariisto laakiin eh, meeshaa markii soo gaadhay soomaalida wixii ugu xoog badnaa diin buu ahaa aniga marka meeshaas markii soo gaadhay eh, naca aan u qabo marka shuuciyada aada u sii weynaaday taa marka saasaa marka mawduucan masarka aan u qaatay mawduuc la yidhaahdo atharu shuuciyati fi lmujtamac alislaami almucaasir raadka shuuciyadu ku leedahay bulshada muslimka ah meesha marka waa dareemi kartaa marka dabcan soomaali baan qaatay masar baan qaatay iyo indonesia saddexdaas ayaan qaatay mid walba aan ka qaatay chapter macaan aan ka qaatay Eh, saddex sana igu qaatay dabcan inaan inaan difaaco oon qaato masar aad baan dabcan wax badan baan ka bartay oo naca shuuciyadu islaamka u haysay iyo dhibta iyo meelo badan iyo wax badan baan aqriyey daban taas waxaa ahayd marka qeybta eh, mastarka ah daban janis waxaan u helay inaan safro oo maadaama kutubta shuuciyada ay sacuudi carabiya ku yarayd iyaduna janis fiican waxaan u helay inaan masar oo kale afar bilood baxaa la ii siiyey safar oon meeshaas iyadana muddo fiican aan soo joogay afar bilood baan kusoo qaatay shan bilood ku dhow iyadana si aan u arko shuuciyada runta kutubtay qoreen iyo karl marx iyo discapital iyo kitaabkiisa weyne raasamaalka la yidhaahdo iyo waxaasoo dhan saan u arko ayaan meesha iyadana iyadana tajribo fiican markii igu horreysay daban masar u safro ma ahayn waa laga way kasii horreysay mar kale oo kasii horreeyey oo anoo sanada labaadba ah ayaan anu masar tegay laakiin marka hadda anigoo researchera oo moogta wax baaraayo oo ayaan tegay oo soo samaystay waxyaalaha bugaag yar wax ku qortay iyo kaarar qurquruxsan iyo oo ilbaxsii noqday ayaan ayaan masar soo joogay iyadana aad bay iigu ficnayd oo magaalooyin kale oo qaahiro ka baxsan ayaan markaa tegay yani aad waxaan isugu dayay inaan aada u barto yani ani dhaqankeyga waxaa markaan meel tagay waxaan inaan wax ka barto muhiim bay ii tahay runta marka la yidhaahdo taasna fursa fiican bay run ahaan yahayd waxaan tegay aan xusuustaa naadiga ardada soomaalida oo shaari shari baasha soddon iyo lix ku yaalla halkaas ayaan ardadaasna isku baranay waxaan bartay dad badan oo ciidankeena markaas ruushka inta laga soo laga soo dhoofiyey markii aan iskhilaaf inaga ruushku meesha joogay aan isku baranay nin kamid ahoo runaa markaan sii dhoofayay adisaaba arday ka ahaa oo ciidamada soomaalida ku biiray meesha ku dhintay maalmahaas allahu naxariiso daban axdaas badan oo sidaas oo kale ah marka waxay ahayd iyada dabcan iyadana safarkaygaasna wuxuu ahaa qeyb muhiima oo run ahaan aan ka bartay waxbarashada iyo qoraalada dabcan inaad moogtahay qoraallo samayso ood research samayso ood macallin la muranto oo maalin walba wax lagu soo celiyo oo waa meesha ardada ay u baahan tahay run ahaan inay aad ay waardiya uga hayaan oo kolkii adigu aada wax baarayso iyo markii aad arday caadi iska tahay isku mid maaha waa meesha marka ardada bost graduate-ka ay u baahan yihiin in aad run ahaan looga kaalmeeyo siay wax u qorayaan iyo sida maaragtay ay wax u kaydsanayaan iyo kitaabkay soo helaan si ay wax uga naqlinayaan sidaa technologiyada dabcan waagaa ma jirin saa daraadeed kitaabkaad mar hesho naftaad garab dhigaysa yani waa inaad naska yani waxaad senteniskan ama jumladan meesha kasoo qaadatay waa inay ku caddahay kitaab hebelaan kasoo qaadatay hebel hebela alifay taariikhdaas ahaa waa inaad wax o dhan hal mar haddii mar mar aad ka tagto mar dambe inaad hesho hadda waxaa kuu sahlan technolojiyada dabcan wax walba idinku waxaa tihiin dadkii technoloji dhashay baa tihiin annaga waagaas technolojia ma jirin marka iyadana aad bay run ahaan aan uga faa'iday saddexdaas sano saddex sano oo fiican bay ahayd runta marka la yidhahdo iyaduna un qoraaladaasna waan ku bartay macallimiin cusubna run ahaan waan ku bartay marka raalli baan iyadana ka ahaa runahaan marxaladaas dictoorada marka loo yimaado dabcan markii ha dabcan dabcan ani bajalkaaga waxaan bilaabay saddex iyo saddex iyo toddobaatankii marka afar shan lix sanadaa markii lix toddobada ah ayaan aniga dhameeyey saa daraadeed masterka waxaan qaatay automatically waxaan qaatay saddex sano bay u qaatay marka sanadaas toddobadaan qaatay marka sideed sagaal toban siddeetankii ayaan ayaan dhameeyey marka dabcan markiiba hor baa laga qaatay marka b h d da aniga shaqo ma gelin markaas yani b h d daan horka galay daban daban markii aad adiga b h d da khitaad qadimaysaa wax badan baad qoriyaysaa so muddo dheer aan sugaayay bilo aan sugaayay laakiin alxamdulilah yani dhowr bilood kadib okay baa la yidhi
waa inagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo taxanaha sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan la mida iyo qaybta shanaad waa ismaaciil maxamed samadsar oo idinleh nabadgelyo